إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga al furqaan qodobadii sanada hornimadan waxaa ka mid ah ku dhawaad soddon askari oo ka tirsanaa ciidamadii lagu soo tababaray dalka eritrea ayaa maanta lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe iyadoo xarakada shabaabul mujaahidiinna arrinka ay bayaan kasoo saartay dhakhaatiir aqoon u leh arrimaha indhaha ayaa ku sugan isbitaalka guud ee deegaanka kuunye barrow kuwa oo adeegyo kala duwan u qabanaya bulshada kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha gaadsan ee wilaayada islaamiga ee gedo ku nool ayay ka soo saareen bayaan ay ku difaacayaan ku dhaqanka shareecada islaamka mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho sarkaal sare oo ka tirsana booliiska dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada waaberi ee magaalada muqdisho faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa askar etoobiyaan oo ku dhaawacmay weerar shalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen saldhig ku yaala degmada qansax dheere ee gobolka baay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerar ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada askarta dowladda federaalk ee shabeellaha hoose banaadir iyo jubbada hoose beesha jidwaq gaar ahaana bartire ayaa hub waxay ku wareejisay xarakada shabaab almujaahidiin iyadoona ballan qaaday in taageero intaa ka badan ay sii doonto dadka xaqa u dirirhaya xildhibaanaad ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh ku eedeysay deegaano ku yaala gobolka galguduud intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku dhawaad soddon askari oo ka tirsanaa ciidamadii lagu soo tababaray dalka eritrea ayaa maanta lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe iyadoo xarakada shabaab almujaahidiinna arrinka ay bayaan kasoo saartay xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar dhabagala u dhigay kolonya ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah kuwaas oo uu gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarka oo ka dhacay duleedka deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo labaatan askari kuwaas oo qaar ka mida meedadkooda ay ciidamadan goobta uga carareen bayaan kooban oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey weerarkii saaka ka dhacay daarunicma wuxuuna ku biloawmay bayaanku sida tan siddeed iyo labaatanka rajab sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan sagaal iyo labaatanka februaayo laba kun labaatan iyo saddex ciidamada mujaahidiintu waxay saaka ee ooxada kabyan u dhigeen ciidamo murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka daarunicma ee walaayada shabeellada dhexe ciidamadan oo ka mid ah murtadiintii dhowaan laga keenay waddanka eritereya ayaa damacsanay inay dhibaatooyin u geystaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka baadiyaha ah ee ku xeeran tuulada daarunicma balse waxaa dagaal kala hortegay ciidamada mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqooda mujaahidiintu waxay allah fadligiis jabli xaalda u geysteen ciidamadii murtadiinta ahaa waxaana jira khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo soo gaaray cadowga sidoo kalena hub iyo saanad ciidan ayaa laga qanimaystay murtadiinta bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi tirada dhimashada ciidamada riddada ah inta aan xaqiijinnay waa sagaal iyo labaatan askari kuwaas oo lix ka mid ah oo uu ku jiro taliyihii hogaaminaya ciidankaas ay meydadkooda goobta uga carareen mujaahidiintuna gacanta ku dhigeen bayaanka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah sidoo kale waxaa bayaanka lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee salibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta islaamka ah ay dhammaanteed allah oo keliya u sugnaanayso allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey welilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ciidamada dowladda federaalka ah ayaa gobolka shabeellada dhexe maalmahanba waxay kala kulmayeen weeraro isdabajoog ah kuwaas oo kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana lagu gaarsiiyey khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac maalintii shalay dagaal ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka lagu dhaawacay saddex kale dhakhaatiir qaabilsan indhaha ayaa ku sugan isbitaalka guud ee deegaanka kuunye barrow kuwaas oo adeegyo kala duwan bulshada u qabanaya mahad cubayd ayaa warkan inoo haya isbitaalka kunyo barrow oo ay ka howlgelayaan dhakhaatiir qaabilsan indhaha ayaa maanta waxaa booqatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxayna soo wareysatay dhakhtarka isbitaalka iyo dad loo qabtay adeegyo caafimaad oo kala duwan ugu horreyn dhakhtarka isbitaalka kunyo barrow ayaa ka waramay howlaha ay qabanayaan dhakhaatiirta indhaha
sida aad la socotiinba dhakhaatiirtan waa dhakhaatiirta indhaha ee imaada wilaayaadka inta badan waxyaalaha ay ku takhasuseen ama ay qabanayaan waa indhaha cudurada ku dhaca wax allaala wixii la xiriira cudurada indhaha sida xasaasiyadda indhaha ku dhacda caadka qalliimada indhaha cabirada okyaalayaasha iyo kombyuutarada hadba qofka intuu mataqaana u baahan yahay inuu helo garaado okyaale ama okyaale iska caadi ah photocromiga kuwa qoraxda ilayska xoogaha dadka indhaha dhibaya loo qaato iyo wixii la mid ah waxay sidoo kale sameeyaan dadka indhaha waxyaalaha foreign bodieska la yiraahdo ka gala qashinka ama burooyinka ama absasyada ama waxyaalaha yaryarka kaga jira ayay qabtaan intuba sidoo kale isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in dhakhaatiirtu dadka tabaalaysan si bilaash ah ugu adeegayaan wuxuuna intaas ku daray maalmaha ay joogayaan inta ay la egyihiin sida lagu yaqaano dhakhaatiirta waa dhakhaatiir private ah oo si iskood u shaqaysta dadka khidmo yar ka qaada islamarkaasna u qabta cid allaala ciddii tabaalaysan ama aysan awoodin adeegaas khidmada inay iska bixiyaan waxay u sameeyaan adeeg bilaash ah iyadoo la kaashanaya maamulka islaamiga meesha ka jiro sidaas daraaddeed marka dhakhaatiirtaasaa noo joogto maantay joogaan beri ilaa saa dambe muddo saddex beri ay joogi doonaan insha allahu tacaala dhammaan adeegyadaas indhaha ku tacalluqana way qabanayaan waxaan u sheegaynaa marka dadka muslimiinta aan dhegeysanaya insha allahu tacaala inay ka faa'iidaystaan muddo kooban ayay joogi doonaan cid allaale ciddii u baahan xanuunada indhaha ku dhaca ama la xiriira ama u baahan ookiyaala ama talo u baahan insha allahu tacala inay ka faa'iidaystaan ayaan ugu baaqaynaa jazaakum allahu khayra dhanka kale waxaan waraysi ka qaadnay qaar ka mid ah dadkii loo qabtay adeegyada caafimaad ee la xiriira indhaha waa ku dhowa bismillaah meeshaan isbitaalka weyna kuimbro waxaa jooga takhtarka indhaha howsha si fiican ay kala socotaa
waayahay adigu marka xanuun noocee halkan u timiday maxaase lagu qabtay aniga indhahay xanuunaya markaa takhtarkaan la kulmay daaweyn i qoray ookiyaal ii qoray waa liiga waa indhaha laiga jaka
hadda see dareemaysaa marka alxamdulilah koley ho maasha allah meel dheeraan oo aadi lahayn haddii ilaha noo keenay
waayahay maxaa lagu qabta marka adiga hadda maanta halkees ku xanuunaysay gabar yaraaba tahay indhahay xanuunayeen xanuun noocee ah jigayay dhacday maxay ku sameeyeen ma daaway ku siiyeen ma ookiyaalay kuu qoreen ma talooyinay ku siiyeen maxay ku dhaheen daawaalii qore
qof kale oo ka mid ah dadka aan waraysanay ayaa waxa uu yidhi waxaan joognaa saad la socota isbitaalka kunyo barrow howl noocaha ka socoto maanta isbitaalka kunyo barrow waxaa ka socda howl oo indhaha dadka indhaha xanuunayo wixna loo fiiqaayo iyo caafimaad noocaasa ka socda maasha allah aadaan ugu faraxsanahay annaga indhahan xanuunaye juwaa indhaha nooga dhacday marka maasha allah aadaana lagu shaqeeyey
waaya adiga si gaara maxaa lagu qabtay marka halkan timid maasha allah aniga aragaaga waxaa lagu yiri nadiifaa tahay xoogaho akhriska waxaa u baahan tahay inaad ookiyaalo lagu siiyo oo indhaha xanuun yaraan dareemayay hurdada kugu yaraa lagu yiri hurdada badso dhakhaatiirtan ayaa soo maray meelo kala duwan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah wuxuuna dhakhtarku tilmaamay in halkan ay tahay goobta ugu dambaysa ay ku soo gebagabeynayaan howlahooda mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu diray magaalada muqdisho cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya howlgal gaar ah oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxay ku khaarijiyeen abuukar shee ibraahim oo ahaa mas-uul ka tirsan ahaa dowladda federaalka ninkan ayaa dowladda federaalka waxay ugu yeeri jireen hanti dhowrka qaranka dhanka kale degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu khaarijiyey kolneel isna lagu magacaabi jiray ibraahim guure oo ka mid ahaa saraakiisha booliiska ninkan ayaa hogaaminayay dagaalka shareecada dirarka ah ee ka socda wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan dhanka kale waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helaya weerar ay mujaahidiinta shalay aroortii ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala degmada qasax dheer ee gobolka baay wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya weerarkaas ayaa sheegaya in laba askari oo etoobiyaan ah ay ku dhaawacmeen weerarkii halkaas mujaahidiinta ay ka geysteen mid ka mid a etoobiyaankaasi wuxuu ahaa darawal etoobiyaankii halkaas ku dhaawacmay ayaa waxay biyo u dhaaminayeen askartii maamulka koonfur galbeed ee mujaahidiintu weerarka la beegsadeen dhanka kale gobolada baay iyo shabeellaha hoose waxaa ka kala dhacay howlgallo kala duwan oo isugu jira qarxyo iyo weeraro toos ah gobolka jubbada hoose waxay mujaahidiinta qarax la beegsadeen hotel cascasey ee magaalada kismaayo walow faahfaahin dheeraada aan laga helin dhanka kale saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada bardaale ayay mujaahidiinta weerar culus ku qaadeen shabeellaha hoose waxaa weerar culus lagu qaaday saldhigga ay ciidamada ka soo duulay dalka uganda ku leeyihiin laanta buur iyadoona weerar kale ay ku ekeeyeen ciidamada jabhadda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose saldhigga askarta dowladda federaalku ku leeyihiin deegaanka sabiid howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan dagaal aad u qaraar oo ka dhacay deegaanka afcad dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawislada looga laaya askar aad u fara badan oo ay saraakiil ku jiraan saraakiisha dagaalkii afcad lagu laaya waxaa ka mid ah axmed maxamuud sabriye oo ku magac dheera axmed qarax caddaan cumar caddow jiis waa sargaal maleeshiyaadka macawislada ka mid ahaa muumin maxamed barqad horjooge macawisle ayuu ahaa cabdi salaad cabdulaahi maxamuud xaadle isna wuxuu ahaa horjooge macawisley ah cabdi yuusuf cabdijiis isna wuxuu ahaa horjooge macawisley ah cabdi guudey faarax barqad horjooge macawisle ayuu isna ahaa maxamed faarax uturow isna wuxuu ahaa hogaamiye maleeshiyaad ka tirsan maxamed dhabarey shariif muumin dhammaan saraakiishaasi waxay ahaayeen kuwa ka tirsan maleeshiyaadka macawisleyda saraakiishii lagu dhaawacay dagaalkii ka dhacay deegaanka afcad waxaa ka mid ah mire xasan lugoole wuxuu ahaa horjooge ka tirsan maleeshiyaadka macawisleyda waana sargaal weyn oo ka soo jeeda beesha xasan muuse ee xawaadle nuur xasan waasuuga nuur dayax wuxuu ahaa horjooge macawisleyda ah isna wuxuu ka soo jeeday beesha xasan muuse ee xawaadle caruud cumar ganey wuxuu ku magac dheer yahay caruud toox wuxuu ahaa horjooge macawisley ah waana sargaal weyn oo ka soo jeeda beesha xasan muuse ee xawaadle cabdulaahi guura dhegey wuxuu ahaa isna horjooge macawisley ah cabdi cumar cilmi isna waa horjooge macawisley ah xuseen maxamed geedi xuseen dalal isna wuxuu ahaa horjooge macawisley ah bashaar geellaq cusmaan yuusuf cariif cusmaan saarsade cabdulaahi dabiri dhammaan waxay ahaayeen kuwaasi saraakiishii lagu dhaawacay dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka afcad kaasi oo u dhexeeya mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka oo ay wehelinayaan maleeshiyaadka macawisleyda mu'asasada alkataayib ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub filimka alkataayib ayaa ku saabsanaan doonaa weerarkii dhowaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku xasmiyeen askartii dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugnaa deegaanka baarsangooni taariikhdu markay ahayd shan labaatanka rajab dhanka kalena ku beegneed lix iyo tobanka februaayo labada kun saddex iyo labaatanka
kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha gaadsan ee wilaayada islaamiga ee gedo ku nool ayay ka soo saareen bayaan ay ku difaacayaan ku dhaqanka shareecada islaamka maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya waa bayaan qabiil ka soo baxay oo uu ku qanacsan yahay iskuna raacay beesha gaadsan inay ku dhaqmaan oy qaataanna ay iskula garteen aweeyo shareecada islaamka shirkan oo ay yeesheen beesha gaadsan ee dega wilaayada islaamiga higedo ayaa waxaa laga soo saaray bayaan lagu garab istaagayo difaaca ku dhaqanka kitaabka alleh iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan dhex maray beesha gaadsan iyo wilaayada islaamiga higedo kulankan oo ay barbar socotay dowro muddo toban maalmood ah socotay ayaa waxaa xigay munaasabad heer sare ah oo ay kasoo qayb galeen culimaa udiinka soomaaliyeed odayaal nabadoono iyo waxgaradka beesha gaadsan ugu horreyn madasha munaasabadda waxaa laga akhriyey bayaanka ka soo baxay kulanka beesha beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteedaba baashu waxay qaadatay garab istaagga jihaadka iyo mujaahidiinta naf iyo maalba insha allahu tacaala lambar saddex baashu waxay baraa'ad taama ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta baashu waxay ka soo horjeedaa dhammaan abaabulada shareecala dirirka ah ee uu hurboodayo xasan garguurte sida waxa loogu yeero macuusley iyo wixii la mid ah
goobta munaasabadda ka dhacaysay waxaa sidoo kale ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha gaadsan iyagoona sheegay inay difaacayaan kitaabka alleh bayaankaas waa bayaan qabiil ka soo baxay oo uu ku qanacsan yahay iskuna raacay beesha gaadsan inay ku dhaqmaan oy qaataanna ay iskula garteen aweye shareecada islaamka wax allaala wixii macnaha dhibahaya oo ka hor imaanayana ay waxaweye gacanta ay u dhigaan iyo dhiiggooda iyo naftooda shareecadana ay isku xukumaan yay qaateen waxaan qaadannay ama aan soo dhowaynaynaa bayaanka hadda ee ka soo baxay kulankan u socday beesha reesha cabdiraxmaan iyo haan walaayada gedo insha allahu tacaalaa waxaan diyaar u nahay inay mataqaanaa heel iyo hooba la isgarab siiyo biidnillaahi alkariim waxaa meesha lagu qaatay duruusta iyo maxaadarooyinka lagu qaatay dowladda waxaa ka mid ah lambar kow sixidda akhriska qur-aanka kariimka ah lambar labo alwalaa walbaraa lambar saddex taxkiimu alqawaaniin lambar afar qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku midaysan difaaca kitaabka allah iyagoo ku dayanaya qabaa'ilkii xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam difaac u ahaa diinta islaamka waxaana aad u soo badanaya qabaa'ilada ku tartamaya difaaca kitaabka alleh iyagoo yeesha kulamo ay ku barbar istaagayaan shareecada alleh iyo mujaahidiinta difaaciisa beesha jidwaqa gaar ahaana bartira ayaa hub waxay ku wareejisay xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoona ballan qaaday in taageero intaa ka badan ay siinayso dadka xaqa u diriraya kulanka dhacay walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa beesha jidwaqa gaar ahaana bartire waxa ay hub kula wareejisay xarakada shabaabulmujaahidiin si ay ugula dagaalanto shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dhinacyada garabka ku ah ugaaska beesha bartire ee walaayada jubbooyinka ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti iyo odayaasha dhaqanka ee beesha ayaa hubka waxay ku wareejiyeen weliga walaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla oo wakiil ka ahaa xarakada shabaabulmujaahidiin ilaa iyo kow iyo soddon qore oo aa ka ah iyo laba hoobiye ayaa lagu wareejiyey xarakada shabaabulmujaahidiin ugaaska bartire ugaas aadan maxamed axmed aadan buute ayaa goobta ka hadlay gaar ahaan beesha jid waa qabsame waxaan muxuu ahay diyaargarow baan u diyaargarownay cadowga ilaahay oo nagu soo duulay waxaan u diyaargarownay naf i maal wixii hub ahoon haysanayna waa kuwaan inta yeeloon wareejinay intii kalena annagaa ku diyaargarownay oo diyaar la ahoo haysana waxaana diyaar u nahay inaan cadowga ilaahay kula dagaalanno hubkii soddon iyo kow aaka iyo laba hoobiyo waa u yeelay reerka waa kuwan waxaan ku wareejinay mujaahidiinta soomaaliya gaar ahaan walaayada jubbooyinka oo amiir uu noogu yahay abu cabdallo ilaahay ha xafido dadaalkii iyo wax badana uu sameyn ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo miisaankiisa aqran allah ugu daro beesha bartire waxa ay sheegtay in hubka ay dhiibtay ka sokow uu jiro mid kale oo iyadu ay reebatay amaba ay haysato oo ay diyaar la tahay in geesteeda ay jihaadka uga qayb qaadato annagana waan diyaar garownay hubkii beesha jidwaaq u yeelay inna waa kan inta yeella oo aan wareejin hayna inta kalena annagaa la diyaar garownay oo haysanna oo rabnay inaan kula dagaalno cadowga ilaahay oo nagu soo duulay insha allahu ilaahayna garab iyo guul ha naga siiyo
qaar ka mid a nabadoonada beesha bartire ayaa munaasabada ka hadlay walaayada muxuu ahay harakada ama walaayada islaamka aan mahad ballaaran u celinaynaa uma kadib walaayada jubbooyinka waaligeena abu cabdalla saaka waxa waaye meeshaan xalfad aan ku wareejinayn anagoo muxuu ahay beesha absama weliba gaar ahaan jidwaaq ka muxuu ahay beesha bartire xalfad aan qoriya aan ku taageerayni maalmaha ka horo oo rag muxuu ahay ayagana saasoo kale la wareejiyey qoryahaasa maanta meeshaan aan ku wareejinayna mujaahidiinta ay nagala wareegtay annagoo ah beesha jidwaaq kana ah beesha bartira hubka aan maanta ku wareejinay jubbooyinka qayb ka mid ah oo hubkaas oo kale ah qaybihiisa kala duwan hubka culus iyo midka fududa ayaan halkaan ku wareejinay xilliyo kala duwan sidaan oo kale walaayadka islaamiga waxaa horey uga dhacay munaasabado beelo soomaaliyeed ay hub kula wareejinayeen xarakada shabaabulmujaahidiin si loogula diriro shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo inta garabka iyo gaashaanka u ah xildhibaanad ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa xasan sheekh maxamuud ku eedeysay in uu go'doomiyey deegaano gobolka galguduud ka tirsan mahad cubeyd ayaa warkan mar kale inoo haya xildhibaanadan oo lagu magacaabo faa'isa moxamed jeyte ayaa sheegtay in xasan sheekh uu go'doomiyey qabaa'ilo iyo deegaano gaar ah iyadoona si gaar ah u xustay deegaano iyo degmooyin dhacabariga galgaduuda waxayna intaas ku dartay in baabuurtiina ay dowladda federaalku ka celisay islamarkaana loo diiday in la geeyo wax weliba oo adeeg bulsho ahaa taasoo ay ku tilmaantay mid aan la aqbali karin waxaa noola sheegay in amar guud oo ilaa madaxweynaha inay baabuurtaas ku joogsan yihiin ma sheegi karno sabab dad meel deggan oo ilaahay ku abuuray oo shacaba in haddana la cunoqabateeyo oo biyihii iyo caanihii ilmihii yaryaraay dhulka abaar waaye ma lahan xoolaha ma irmaano caanihii gasacdaha lagu waday iyo laga celiyo iyo raashinkii qalalnaay oo ay cuni lahaayeen ayadoo wax lagu sababayhaana aana sheegi karin suurtagal maahan in laba degmo iyo tuulooyinka hoostagal oo dhaho dadka deggan al-shabaab waaye al-shabaab soomaaliya meeluusa joogin ma jirto shabeellada dhexuu joogaa geesaheeda lama cunoqabateeyo ma sheegi kara labadaas degmo shabaabka joogaa la cunoqabateeha asaa dadka meesha joogana waa lala leehaa waxaa maqlaaya nin taliyo ciidan isku sheegaayo la waraysaayoo leh dadka meeshaas joogoo dhan waa shabaab shabaab uma dan leh dan kalou leeyahay cidda u shaqeehaana asaa og waxay intaas ku dartay in xasan sheekh uu dana gaar ah ka leeyahay go'doominta deegaanadaas iyadoona dhanka kale sheegtay in iyada iyo xildhibaano kale oo ka tirsan dowladda federaalka muddo ay ceeldheer joogeen iskaga soo laabteen kadib markii ay daaleen islamarkaana wax natiijo ah ka keeni waayeen dagaalka midda kale waxaan sheegaynaa annaga annagoo xildhibaana oo dadka deegaankaas deggan matalno shan bilood in ka badanaan furuntuu joognay dowladna raacdo iyo waxna caawiyo waaweynay waxna garab istaago taas marka waxay muujinaysaa in si gooniya degaanadaas aragti gooniya laga leeyahay ama dagaalka aan annagu aaminsanayn oo ahaa in shabaab lala dagaalayo sidaa u malayna ayna aheene wax kale ay meesha ku jiraan wax hore u soconlayo ma jiraan mar waxaa la leeyahy waxaa la aadaya boqol kilomitir ceel dheer waxaa la aada xarar dheere waxaa jirta in dagaaladan markii uu dagaalku ka socday shabeellada hoose cunnaa diyaarado lagu geynayo asaa lagu soo daadinayo in la go'doomiye iska daaya marka waxaan u sheegaa madaxweyne xasan sheikh iyo xukuumaddiisa haddii uu rabo siyaasadda uu hadda waddankan ku hagaayo inay ahaato siyaasad dana gaara laga leeyahay iyo taargadyo dad gooniya la taargadsanayo hadday tahay taas dowlad laguma ahaan karo waa wixii horeo lagu soo wareeray iyadoo sii hadlaysa ayaa waxay sheegtay inaysan xasan sheekh ka aqbali doonin inuu go'doomin ku soo rogo deegaano gaar ah cid allaale ciddii meeshaas amarkeeda bixisay ha ka laabato marka madaxweyne qabiil dhanoo soomaaliyeed hala baabi'iyo cid kaa yeelaysa ma lahane waxaan wax ka beddel waa mahadsantihinciidamadax go'doomiye taliyaa ciidamada xooga madaxweynaha waay oo dadku ka soo guuraayaan xamaroo shabaab joogaan maan ka guurno maalin kastoo ayada madaxtooya derbigeeda laisku qarxiyaa see u guuri karaan dad dhan oo reer miyiyo ilaahay ku abuura meel deganoo boqol sano deganaa maa guuri karo waxaas been waay meel kastoo shabaab jooga hiiraan maa lagamaalmeen kasta waa asaga wabiil kasoo tilaaba maa laga guuro runtii indhaha lagama qaban karee waxa sida saxdaahoo jira hala sheego dowladda federaalka ayaa ku jihawareersan dagaalka ku daba dheeraaday ee ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka wargeysaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa naga intaa